madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad ka dhacda xarunta dowladda hoose xamar ayaa sheegay in dowladda soomaaliya hadda dib u hanata helidda codka dowladnimo kadib markii dowladda ay bixisay deymihii lagu lahaa soomaaliya labaatankii sana lasoo dhaafay halka deymaha qaarkood loo cafiyey qaarkoodna hadday ku wado jadwalkii lagu bixin lahaa dowladda federaalka waxay bixisay qaraamaadkii iyo muxua qaaraamadii lagu ururay labaatan iyo dhowrkii sano oo aan ka maqnayn hay-adaha caalamiga ah ee nalagu lahay ayaan dib u bixinay oo dowladdu ay ku guulaysatay inay gobciso hadday tahay igaad hadday tahay ururka midooda africa hadday tahay hay-ado kaloo badan oo maxaan ku rahdaa caalami ah oon mid ka ahayni wixiina lagu lahaayaan intaan ka macaamilnay oon dabagalnay ayaan muxuu ahaay waxna bixinnay waxna dabcan nalaga cafiyey waxna wakhti aan ku bixinno aan jadwal aan u samaysanay aan bixinno markaasaa maanta meel kasto oo aan codkeennii dib ugu noqday oo aan ka codayn karnaa oo aan muxuu ahay taladeedii ku leenahay madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kala xusay in dowladdu wax badan ay ka qabatay dib u habaynta dhismayaashii safaaradaha ee ku yaala dalka dibaddiisa dhismayaasha qaarkood ayaa dib loo soo celiyey lana dayactiray halka dhismayaasha qaarna uu xusa hadda in lagu wado howshii lagu dhisi lahaa taasoo ugu horrayso xaruntii soomaaliya ku lahayd magaalada new york ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa dalka maraykanka waxaan dib u dhisnay safaaradihii dowladdii hore ee soomaaliya dhulkii ay safaaradaha u ahaa ee iibisay guryihii ku yiilay ayaa dib loo dayac tiray oo maanta ayagoo qurxoon ay u taagan yihiin kuwii la dhacay oo la iibsaday ayaa dowladdu inta u dacwootay ee dadka soomaaliyeed iyo qurbajoogta ana kaashatay ayaa dib loo soo celiyey safaaradeenna nairobi taariikhdeeda waa ogtihiin safaaradeenna brussels taariikhdeeda waa ogtihiin maanta ayagoo qurux badan oo dayac tiran oo calanka soomaaliya uu ka taagan yahay ayaa safiir soomaaliyeed uu dhex fadhiya oo muxuu ahay uu jooga dhowaan lasoo qiimeeyey oo maxaanku irahdaa daraasadeedii iyo dibdhiskeedii lasoo sameeyey muxuu ahay safaaradii ama dhismihii safaaradda ee aan ku lahayn magaalada new york ee muxuu xarunta jimciyadda qurumaha ka dhexaysa inaan maxaanku irahdaa dib u dhisno oo dowladdu ay dhisato gurigii wuu baaba'ay wuu dumay labaatan sano ka bacdi dhulkiioo bannaanan laakiin annagu leennahay ayaa meeshii noogu yaallo oo aan rabno inaan dib u dhisno cabdulqaadir okey v o a muqdisho